إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah in ka badan labaatan askari ayaa ciidamada shisheeye ee kenya dhimasho iyo dhaawac kaga noqday qarax maalintii shalay ciidamada mujaahidiinta ay kula beegsadeen dhulka soomaaliyeed ee nafdhi duqaymo ay khasaare ka dhasheen ayay dowladda kenya ah ka geysatay deegaan ka tirsan gobolka jubbada hoose israsaaseen khasaare ka dhashay ayaa ka dhacay jaamacad ku taala magaalada addisababa ee dalka itoobiya kumanaan qoysas ah ayaa ka faa'iidaystay wejiga labaad ee howlaha gurmadka ah ee ka socda wilaayada bakool kulan u dhexeeyey beesha shiidle iyo wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa ka dhacay wilaayadaas xukuumadda moscow ayaa dowladda shiinaha ka codsatay kaalmo dhaqaale iyo mid milatari xilli weli uu sii socdo dagaalka ay ku qaaday dalka yukrain إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fitan in ka badan labaatan askari ayaa ciidamada kenya dhimasho iyo dhaawac kaga noqday qarax maalintii shalay ciidamada mujaahidiinta ay kula beegsadeen dhulka soomaaliyeed ee nafdhi maxamed muudey abuumuslim ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya dhulka soomaaliyeed ee n f t ayaa ku waramaya in duhurnimadii shalay qarax xoogan lala helay gaari nooca waaweyn ah oo ay saarnaayeen askar kenyaati ah qaraxa waxa uu ahaa mid aad u culus waxaana lala egtay gaari mutubiish ah oo ay saarnaayeen ciidamo kenyaati ah ciidamada kenyaanka ah ee lala beegsaday qaraxa ayaa waxay ka soo bixeen deegaan weel caddey oo hoostaga degmada qorof xarar ee gobolka wajeer iyaga oona ku sii jeeday deegaanka gariley ee degmada ceelwaaq askartan ayaa waxay sahay u sideen ciidamada kenyaanka ee fadhiya deegaanka gariley ee hoostaga degmada ceelwaaq waxaana qaraxa ka dhashay khasaare soo gaaray ciidamada kenyaanka ah ugu yaraan kow iyo toban askari ayaa ku dhintay qaraxani halka ay ku dhaawacmeen siddeed kale oo dhammaantooda ah askar kenyaati ah waxaana gebi ahaanba burburay gaarigii ay wateen xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka khasaaraha culus lagu gaarsiiyey ciidamada kenya ee qaybta ka ah duulaanka askarta shisheeye ay ku joogaan dalka duqaymo khasaare ka dhashay ayay ciidamada kenya ah ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka jubbada hoose mahad cubayd ayaa ka waramaya habeen hore diyaaradaha dagaalka ee dowladda kenya waxay duqayn cadowtooyo ka geysteen inta u dhexaysa magaalada dhobley iyo qooqaani duqayntan ayaa lala beegsaday ruux shacaba oo xoola dhaqataa islamarkaana la joogay xoolihiisa waxayna sababtay inuu halkaas ku nafwaayo ruuxan shacabka ah oo ahaa qof rag ah sidoo kale waxaa duqayntan ku leeday xoolihii uu la joogay oo ahaa lo' iyo dameer uu gaadiid ka dhiganaye mid ka mid a ehelada wiilkan la duqeeyey ayaa warbaahinta la hadlay wuxuuna faahfaahin ka bixiyey duqaynta ay geysatay dowladda kenya iyo qaabka ay u dhacday
waad mahadsan tahay inaa lilah wa inaa ilaahi raajicuun aniga walaal waxaa la yidhahdaa axmed kaynaan maxamed waa ku salaamayaa waxaa geeriyooday wiilan adeer u yahay oo la yidhaahdo sugow cabdi aadan wuxuu ka soo jeedaa deegaanka nasriya oo konton kilo ilaa konton iyo shan kilomitr bu-aala dhanka siduu ka xigto meeshuu ku geeriyooday diyaaradda ku duqaysay diyaarad baa duqaysay diyaaradda meeshuu ku duqaysana waa hawinaa weeye marka walaa saase wax u dhaxee lo baadii buu waday ninkaas lo buu la joogay wartiis looda la joogay bayna ku dhex duqaysay isaga iyo dameertii u watay oo alxamdulilahi baraas u watay lood u watay way dishay halkaasuu ninkaa ku dhintay walaal dhibkaas ma dhacay isagoo sii hadlaya ayaa waxa uu yidhi marka bal deegaanka haawina noo sheeg intuu dhacaa xagguu ku yaalaa deegaanka wuxuu joogu yaalaa dhoobley iyo qooqaani buu udhexeeyaa dhoobley iyo qooqaani buu udhexeeyaa marka meesha way walaal dhahan ninka wuxuu ahaa dadkii dowga abaarta ay barakicisay loodii buu la guuray oo isla guuray meesha baa daaq loo raadsaday dadka abaarta ay barakicisay uu ahaa ka dhuntay buu warta la joogay wartii buu la waraabsanayay dameertii gaadiidkeedana waa watay halkiibuu ay ku duqeysay diyaaradihii fii amisom baa halkaa ku duqeeyey ummadda soomaalida shacabka soomaaliyeed had iyo jeer saas bay u duqeeyaan waxayna dhacaan sargaal waxaan dilnay shabaab waxaan garaacnay saldhig shabaab baan garaacnay waa ku been abuurtaan had iyo jeerna shacabka soomaaliyeed saas bay u baabi'iyaan ugu dambayntii wuxuu sheegay inay sawiro ka qaadeen si aysan u inkirin dowladda kenya oo aysan u dhihin sarkaal al-shabaab ah ayaan dilnay wiilka halkaasuu ku geeriyooday adeer baan u ahay si urukac baan diyaaradda amisom ay u duqeysay haddaan nahay shacabka soomaali go-aan waxaan qaadanaynaa amisom ka dhan e baan qaadanaynaa hadduu yidhaha yidhaha loodii way firxatay iyo raggii kala war badan kama hayno hadda dhibka xalay buu dhacay saakii aaskiisii wowlihiisiila alxamdulilahi lagu jiray marka si oo khalad asan u dhicin oo sargaal shabaab baan dilnay fulaan ayna u dhicin awgeedna sidaan hor kugu sheegay moobeelaha wax sawiro ayaan ku sawirnay oon si fiican aan kaamiraha ugu qaadnay insha allah waana soo bandhigi doonaa xaqiiqdina waa soo bandhigi doonaa ummaddaan usoo bandhigi doonaa hadduu yidhaha yidhaha ma ahan markii ugu horreysay oo ay dowladda kenya sidan oo kale duqayn ka geysato gobollada jubbooyinka hase ahaatee waxaa jiro duqaymo baahalnimo oo ay horey uga xasuuqday dad maati ah oo aan waxba galabsan waa mahadsan tahay mahad israsaaseyn khasaare ka dhashay ayaa ka dhacay jaamacad ku taale magaalada adis ababa ee waddanka etoobiya dhawaqa rasaas xooggan ayaa laga maqlayay gudaha jaamacadda adisabo university rasaasta ayaa waxay u dhexaysay arday kasoo kala jeeda qowmiyadaha ku nool dalka etoobiya wuxuuna si gaar ah dagaalka kaga dhexeeyey qowmiyadda amxaarada iyo sidoo kale dhowr qowmiyadood oo ay hogaaminayaan kuwa oromada rasaas xooggan ayaa laga maqlayay gudaha jaamacadda waxaana markii dambe halkaas soo gaaray ciidamada ammaanka etoobiya kuwaasoo iyagana rasaas kale oo noolnool u adeegsaday kala eryada dadka ku sugnaa jaamacadda ilaa iyo hadda dowladda etoobiya kama aysan hadlin khasaaraha ka dhashay israsaaseynta jaamacadda ku dhex martay qowmiyadaha kala duwan balse waxaa la faafiyey muuqaal meel sare laga duubay kaas oo muujinaya xaaladda ka jirtay jaamacadda rasaasta aad maqlayseen jaamacadda ayay si toos ah kaga socotay waxaana jiri kara khasaare soo gaaray dadkii ku sugnaa jaamacadda kumanaan qoysas ah ayaa ka faa'iidaystay wejiga labaad ee howlaha gurmadka ah ee ka socda wilaayada bakool maxamed daahir cali sow ayaa faahfaahinaya dad ku dhow saddex kun oo qoys oo qaarkood ay ku xoolo beeleen abaaraha ka jira geyiga soomaaliya ayaa ka faa'iidaystay wejiga labaad howlaha raashin qaybinta oo guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada shabaabul mujaahidiin iyo jamciyadda samafalka alxisaan ay ka furiyeen degmooyin tuulooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada bakool si nidaam ay ku dheehan tahay ayaa laba kun iyo siddeed boqol oo qoys waxaa raashin lagu siiyey goobo kala duwan haddaan ku horumarno degmada tayiglow waxaa gargaar lagu gaarsiiyey shan boqol oo qoys buur dhuxun leh ceel ansaar iyo kurta oo hoostaga degmada waajid waxaa deeq gurmad ah lagu gaarsiiyey sagaal boqol iyo labaatan qoys oo ah dadka abaaruhu ay saameeyeen degmada rabdhuure oo ka mid ah gobolka bakool waxaa raashin loogu qaybiyey shan boqol oo qoys deegaano hoostaga degmada xudur waxaa raashin loogu qaybiyey siddeed boqol iyo siddeetan qoys afar boqol iyo afartan ka mid ah qoysaskaasi waxaa raashin loogu qaybiyey deegaanka garas weyne oo ah halka lagu soo gebagabeeyey wejiga labaad raashin qaybinta wilaayada bakool mid ka mid a culimmada wilaayada bakool ayaa fagaaraha garas weyne kula hadlay qoysaska raashinka la siiyey abaartina maybu ah wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat eydiikum wal alla walaagii mayu aha isansan asiiba oo dhabaatee waligelintin kasbatii weeri ilaahay tabaaraka wa tacaala marka walaalayaal ilaahay ku obsanen tabaaraka wa tacaala wa an low istaqaamuu cala adariiqati laasqaynaahum maa'an hadaqa ilaahay meeray haddii waddada toosan wadada saaxda iyo qaadaan biyo eedan dhibic weyn ya ka waraabiyaan eri allah tabaaraka wa tacaala marka walaalayaal ilaahay ku obsaneen may aha taqwada walwelba lagu kabahe waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja lanki may aha ilaahay ku obsada dhibaatada meelunku baha waa ilaahay inse hele qaar ka mid a qoysaska raashinka lagu qaybiyey deegaanka garas weyne ayaa soo dhoweeyey gurmadkan raashinga helnay muslimiinta kama hadsan aana walnin dadaali insha allahu hatana nagadaan moorgaabeyan nagadaan nabadgelyadaynon eed iyo eedalan sugi raashinkayna malboobna tartiibaan qaadani waa bilaahi towfiiq eedan ibad maadhangandhiye ree garaswiina ilaahay ii sugi mayku kooy eedhehliya ku kooy eed iyo eeda iri kaluulsha iyoonay sidyar injari maalintan ini alxamdulilaahi waa yahay nimanka hisaanka wedi eed alxamdulilaahi ninka gurmudeenno raashinnii fadheesiyenno ka fadhii noo jaarsa si kastaba ha ahaatee wilaayada boqol ayaa ka mid ah gobollada abaartu ay saamaysay waxaana kumanaan qoysas ah oo ku nool gobolka bakool ay ka faa'iidaysteen raashin si wada jir ah ay u qaybiyeen guddiga gurmadka abaaraha iyo jimciyadda al ixsaan wilaayaadka kale ayaa weli waxaa ka socda howlaha raashin qaybinta wejiga labaad oo ay ku dhawaaqday xarakatu shabaabulmujaahidiin waa mahadsan tahay maxamed daahir kulan u dhexeeya beesha shiidle iyo wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa ka dhacay wilaayadaas zakariya cumar ayaa ka waramaya kulankan oo ahaa mid ay barbar socotay dowlad diini ah islamarkaana ay wada qaateen wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe iyo waxgaradka beesha shidleh oo ka mid ah beelaha dega ah gobolka ayaa waxa uu ka dhacay degmada aadan yabaal ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe kulanka ayaa waxaa xal looga gaaray khilaaf soo kala dhexgalay beesha kaas oo sababay in uu dhiig ku daato gebagabada kulankan ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka beesha shidle ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay nabadoonka guud ee beesha shidle dana waxaan iskugu nimid walaayadan iskugu nimid walaayadiina alxamdulilah rabbilcaalamiin shukri xukunay riday xukunkiina waa ku qanacsannahay diinta islaamka noolagu xukumay kitaabka allah noolagu xukumay haddaan nimidna si fiicnaan noolu soo dhaweeyey xukunkii noolagu xukumina labadii qofood diidoodaan qaadanay alxamdulilah rabbilcaalamiin shukro si fiicana ilaahay aas micnaha aas meel fiican noogu marsiiyey aniga iyo walaayada waa isfahamnay haddana waxaan rajeeyaynaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo aannu ballan ku qaadin in walaayada wax alle waxay naga rabto inaan uhogaan oo diinta islaamka kitaabka aan kor u qaadna taasaan rajeehaynaa maadaama uun ahay nabadoonkii beesha shiidlo gebagabadii kulankan waxaa soo xidhay waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh cabbaas abu maxamed sheekha ayaa waxa uu ka hadlay ahamiyadda ay leedahay ku dhaqanka shareecada islaamka shareecada islaamka qofkii isku xukumin ee culayska iyo dhibaatada la kulmayo waa u jeednaa meelihii aysan ka jirin kitaabka allah subxaanahu wa tacaala xukunkiisa waad u jeeddaan culeysyada oo socda iyo dhibka meelaha ka dhacaya isdilka banaysiga dhiigga muslimiinta dhaca ama nahboobka oo hantida dadka muslimiinta iyo maalin welba isjirdilka socda dhibaatooyinka ka socda meelaha nimanka cadowga joogaan waad u jeeddaan marka waxaana laga rabaa hoggaansantaama inaan u hoggaansamno
sidoo kale waaliga oo sii hadlayey ayaa waxa uu dardaarano muhiim ah u jeediyey waxgaradka iyo nabadoonnada beesha shidle sidaa og tihiin waxaad tihiin idinku reer jowhar jowhar magaaladii eeriyadeedii tuulooyinkii ku xirnaa ilaa labaatan tuulo wax ku dhow dadkeedii nabadoonnadeedii culimmadeeday tihiin gaalada maanta la daba ordayo oo magaaladaas dhex joogda nimankaa hiirshibeyle waxaa la leeyahay maalin welba idin yeerayaa ay leeyihiin imaada oo ka qiibqaata doorashooyinka iyo masiibadan waxaan socda waxyaabaha idinkugu yeerayaan ma aha wax jira kulankan ayaa waxa uu qayb ka yahay kulanno wada tashi ah oo wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ay la qaadatay waxgaradka iyo nabadoonnada qabaa'ilada muslimiinta ah ee dega wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe kaasi wuxuu ahaa zakariya oo inoo faahfaahinaya war ku saabsan kulan u dhexeeya beesha shiidle iyo wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe oo ka dhacay wilaayadaas warka subaxnimo dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan xukuumadda moscow ayaa dowladda shiinaha ka codsatay kaalmo dhaqaale iyo mid milatari xilli weli uu socdo dagaalka ay ku qaaday dalka ukrain markii ugu horreysay ayay soo baxeen warar sheegaya in dowladda ruushka ay shiinaha ka codsatay in ay gacan ka siiso dagaalka ka socda waddanka ukrain wargeysyada ugu afka dheer dalka maraykanka ee kale ah washington post iyo new york times ayaa sheegay in ruushka uu shiinaha ka codsaday sahay milatari iyo taageero dhaqaale si uu uga guulgaaro dagaalka ukraine ila wareedyo ayaa sheegay in madaxtooyada ruushka ay shiinaha u dirtay dhambaal ah in saad milatari iyo taageero dhaqaale ay siiso balse weli shiinaha ma aysan bixin wax kaalmo ah dhinaca kale jack selfin la taliyaha amniga qaranka maraykanka ayaa uga digay shiinaha in uu magdhow siiyo ruushka si uu uga soo kabto khasaarihii ku gaaray cunaqabateymaha reer galbeedka magaalada rome ee dalka talyaaniga ayaa la filayaa inay kulan ku yeeshaan jack selfin iyo sidoo kale mas-uulka ugu sareeya siyaasadda arrimaha dibadda waddanka shiinaha warkii subaxnimo oo dhegeystayaal saaka aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa